madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland ayaa xarigga ku jaaray qeybta radiolojiga kaasito laaka kordhi isbitaalka carafaad ee garoowe puntland adeegan waliba hawalbadan ku bedeli doona baahidii caafimaad ee lanqabi walina maamulka isbitaalkiyo sheegana in yo aragan baahida adeeg radiolojigan maamulaaga isbitaalka carafaad maxamuud xareed iyo sharaxaad kubiya qalabkan iyo nay walyaabooyinka kale aan qorshaysan in laaka kordhiyo isbitaalka
mudane madaxweyne departmentga kan radiology-ga waa departmenti online puntland dhammaantiis waa departmenti soo koobay baahiyadii teknolojiyadda caafimaadku u baahnaa oo dhammaystiran oo ka kooban m r gii oo ka kooban city skankii oo ka kooban indoscobygii oo ka kooban altrasoonkii oo ka kooban a c gdii oo ka kooban raajadii ilkaha oo ka kooban intaas oo qalaba oo kala duwan mudane madaxweyne departmentiga kan isbitaalku wuxuu ku maalgeliyey lacag ka badan two million waa dareemika dhaa juhdiga iyo sida dalka ay uga hor tiimka carafaad ay rabaan inay u horumariyaanin mudane madaxweyne isbitaalka carafaad waxaa jooga dhakhaatiir takhasusyo kala duwan leh dhammaan dhakhaatiirtii specializationka ahaa waxaa noo jooga laba dhakhtar oo waxay yihiin qaliinka oo laysar wax ku qala waxaa noo jooga dhakhtarka ilkaha waxaa noo jooga saddex dhakhtar oo ku jirtaa waxaa noo jooga dhakhtarkii neerfaha waxaa noo jooga dhakhtarkii indhaha waxaa noo jooga dhakhaatiirtii nooc kasta oo ay yihiin isbitaalka carafaad waxaa noo jooga gitaaju oo ahaa aan filaya dhakhaatiirta ugu sii niyaarsan oo ahaa ka qayb qaatay jajabkii iyo waxaan u malaynayaa nambarka ugu badan ninka kabaynuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka puntland oo xarigoosu ku jarayaan kuma hadnaagay maamulka isbitaalka doorka fayliyo kuga hadleen daaweynta shacabka owalyeeladayo hadeeri saasoo kalen walibas kuguma hadnagay in lambahanyantiisa la casriyeeday qalabyada caafimaad sa caalamka intiskale lanla jaan qaado lankumaarama daawooyinkii ana caafimaadkii lanka bahajari dalka banaansheya
waxaan kale oo maqashoonahay oo aan ka warqabaa sida ay dadkooda ugu shaqeeyaan khaasatan dhibtii laascaanood ka dhacday waxa aan ogsoonahay oo riboort ku hayaa wasiirka iyo raggii maxay tay ka shaqaynayay bay ahayn iyo guddoomiyaha gobolka iyo in dad dhowr kun ku dhow inay halkan soo mareen iyaga iyo qolyaha kaleba iyagoo ay dheeraayeen inay markiiba ofargareeyeen inay bilaash ugu deeqeen dadkoodii oo dhibaatadaas haysato waxaan qabaa waa waxay la barakoobeen two milyan waa lacag badan waxa ajar bay ka heleen abaalkoodana dadkooda iyo dawladdooda ka helayaan runtii marka soomaalida badideedu bannaanka inay aadaan bay jecel yihiin moogta marka waxaan qabaa wixii aynu bannaanka u aad jiray waa kan dad cusbitaalle dhakhaatiirteennii dadkeennii